oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan dowladda hoose ee magaalada muqdisho waxay labadii bilood oo ugu dambeeyey ku howlanayd samaynta iyo hirgelinta hanaan kaydinaya islamarkaana soo saaraya waraaqaha dhalashada muwaadiniinta ku dhaqan caasimadda muqdisho kuwaasi oo cabasho weyn ka muujinayay wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya inaanay jirin waraaqo rasmi ah oo la siiyo dadka doonaya inay baasaboor qaataan amaba howlo kale uga baahda inay helaan warqadda caddaynta dhalashada caqabadahaasi ay dadku la kulmayeen waxaa ka mid a in mar kasta oo guddoomiyaha gobolka banaadir la bedelo waraaqihii ay dadku haysteenna in la bedelaa ay lama horaan tahay sidoo kale warqadaha caddaynta dhalashada ayaa lahaa wakhti ay ku dhacayaan islamarkaana uu qofku u baahanayo inuu mar kasta oo howl u baahan yahay soo qaato warqad cusub oo caddaynaysa dhalashadiisa barnaamijka bandhiga v o a ee toddobaadkan ayaynu arrimahaasi ku falanqaynaynaa aan idinku wareejiye wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdicasiis barrow oo arrimahaasi baadhitaan ku sameeyey mahadsanaysaa raaciidle soomaaliya waxaa si tartiib tartiiba u soo laabanaya adeegyadii dadweynaha ay ku xirnaa dowladnimada taasi oo hadda u muuqata in bulshadu ay u helayaan si caadi ah marka loo barbar dhigo xilliyadii waddanku uu ku jiray burburka wakhtiyada qaar adeegyada ugu muhiimsan oo ay dukumeentiyada ka mid yihiin waxaa lagu samayn jiray suuqyada iyadoo loo mari jiray hannaan iyo wadiiqooyin aan sax ahayn adeegyada sida gaarka ugu xiran dowladda hoose ee xamar waxaa hadda ka mid ah warqadda dhalashada oo ay muhiim tahay in muwaadin kasta oo ku nool caasimadda uu helo waxaana dowladda hoose u qaabilsan arrintaasi waaxda daddhigista haddaba taariikh ahaan goorma ayuu adeegan bilowday haddase sidee u shaqaysaa waaxdan waxaan su-aashaasi weydiiyey agaasimaha waaxdan u qaabilsan dowladda hoose ee xamar cabdirashiid wadaadyare oo sharaxaya cabdicasiis adiga iyo tiamka v o a marka koowaad waan insalaamaya waana idinka mahad celinaya waraysigan qiimaha badan waaxda daddhigista dowladda hoose xamar taariikhiyan waa waax waxay jirtaa in in ku dhow hal qarni waxaana la aasaasay kun sagaal boqol soddon iyo kowdii xilligaas oo dalka uu maamulayay gumeystihii talyaaniga waaxdana shaqada ay xilligaasi ay maaragta lagu bilaabay ama adeegyada ay qaba jirtay berisamaadkii soddon iyo kowdii ilaa sagaashan iyo kowdii oo kun sagaal boqol sagaashan kowdii ee dowladdu meesha ka baxday waxaa dadkay u qaba jirtay adeega dhalashada maaragtay n iyo iyo dhimashada iyo guurka iyo fureenka warqadda la yidhaaho warqadda qoyska ama galka qoyska folfamilia ama family card dhammaantoodna waxay u dhici jireen si timely ah ama maaragtay waktigaas ah wax dhacay ah tusaale dhalashada isla marka ay dhacdo dhimashada marka ay dhacdo xilligeeda in lagu diwaan geliyo kadibna shahaadooyinka markay bulshadu soo dalbadaan la siiyo kun sagaal boqol sagaashiyo kowdiya marka waxaasoo dhan ay meesha ka baxeen duwaankii ay waaxdu soo keedinayday ku dhowaad konton sano maaragtay in ka badan meesha ay ka baxday labada kun saddex iyo tobankii dhammaadkeediia dib loo soo celiyay waaxdan oo dib loo loo yeegleelay waxaana lagu bilaabay farac ka mid a shaqooyinkii ay qaba jirtay oo dhalashada iyo sugnaanta taasoo ilaa hadda ay ay maaragtay ay qabato muddo toban sana ka badan ay qabanayday annaga markaan xafiiska nimid waxaan markaa garowsanay nidaamka hadda u shaqeyno oo markii lala barbar dhigo standardka maaragtay caalamka nidaamkan waxaa la yidhaahdaa civil registration and vital statistics waa nidaam standard oo c r v s loo soo gaabiyo qaabka u shaqeyno inayna waafaqsanayn maaragtay standardka caalamka waxaan marka duqa magaalada oo noo daafuray bishii julay in la casriyeeyo oo digital laga dhigo daddhigista adeegyadeedii hore u bixi jirtayna guud ahaan lasoo celiyo cabdicasiisow muhiimadda markii loo tago bulshada fasahaad badan dukumenti markii la yidhaahdo ama dhalashada keliya aan kasoo qaadano dhalashada waa halka la maaragtay waa asalka dugminti ama qofnimo ee qofka caddeeda oo waxaa la yidhaahdaa legal ad dugmintiga dugmintiga sharcigaha ee qof uu helo waa midka dhalashada basaborka ma aha national i d-ga maaha laakiin waa aas-aaska ama dugmintiga qofka uu helo oo la-aanteed la soco karin waa dhalashada qaar ka mid a bulshada ku nool caasimadda soomaaliya ayaa dhaliilaya sida loo qorsheeyey bixinta warqadda dhalashada cabashada dadka ayaa la xiriirta warqadda oo dhacda iyo in mar kasta uu isbeddel maamul ku dhaco muqdisho loo baahan yahay in muwaadinka uu isna bedelo warqaddiisa dhalashada sida uu sharaxaya cabdiweli xuseen oo ka mid a aqoon-yahanka dhallinyarada ah ee ku nool caasimadda soomaaliya oo la kulmay dhacdooyin arrintaasi la xiriirta balse u arkay inay tahay caqabad haysata muwaadinka ku nool magaalada muqdisho cabdicasiis waad mahadsan tahay adiga iyo bahda kale ee v o a haddii aan guda gala jawaabta su-aashaadi weydiisay caqabado badan way jiraan oo ku gadaaman warqadda dhalashada caqabada ugu weyn waxay tahay in ay dhacayso warqadii dhalashada ee aada soo samaysatay waana dabcan hadda halkaan anigu aan arkay soomaaliya meesha uun ay ka dhacayso warqadaasi dhalashada waana caqabad guud ahaanba ay wajahaan bulshada soomaaliyeed oo qofku maanta marka uu tago xarunta dhegeysta uu soo samaysto warqadda dhalashada in haddana ay warqadii ay dhacayso muddo kadib haddii la bedelo maayarka caasimadana ay sidoo kale dabcan ay noqonayso inaad dib u samaysato warqadda marka horta arrinta ugu badan waxay tahay ama sameey ama ha sameyne laakiin warqadii way dhacaysaa halka caqabada ugu badan markay ka imaanaysa waxay tahay markaad u baahato basaboor ama basaboor cusub aad samaysanaysa ama basaboorkaagii uu kaa dhacay deedna aad rabtid inaad dib u cusbooneysiisatid ood basaboorki dib mar kale u samaysatid warqadii dhalashada oo aada soo samaysay warqadaasi waxaa kaa qaadan doono oo ay ku haraysaa qolyaha immigrationka ee basaboorka sameynaya marka waxay noqonaysaa beriha haddaad haddana u baahato inaad warqad dhalasho ah aad wax ku furdaansato ama aad wax ku xalisato ama lagaaga baahdo warqad dhalashaa inaad keento waxay noqonaysaa haddana inaad dib kale qarashkii shalay aad bixisay ee dhalashada aad kusoo samaysatay mid lamid ah aad kusoo samaysatay mar kale isla markaana haddana aad soo qaadato taa laftirkeeda oo iyaduna dhici doonto haddana haddii guddoomiye kale ama la bedelo maayarka caasimadana dabcan ay tahay markaasi in laftirkiisu haddana warqadaasi aad dib u samayso laakiin mar kasta ay dhacayso warqadda dhalashadu agaasimaha waaxda daddhigista dowladda hoose ee xamar cabdirashiid wadaadyare oo qiraya arrimahaasi inay jiraan ayaa waxa uu dhinaca kale ku dooday inuu socdo isbeddel ballaaran oo la xidhiira in adeegan loo beddelayo hannaan dhijitaal ah cabashadiisuna ay meesha ka baxayso wakhtiyada soo socda waayadii ugu dambaysay dadku waxa ay soo hadal qaadayeen warqadda dhalashada oo dhacaysa oo haddii qofka uu baasaboor dalbanaya oo kale haddana mar labaad uu soo dalbado warqadii dhalashada tii hore ee la siiyey aysan ka kaafin arrimahaasi maxay tahay sababta soo celcelinaysa warqadda dhalashada in dhowr jeer lasoo codsado
sida halkii ku bilaabay oo ani ku dhahay standardka aan sidaa u shaqeyno ma aha si sidii boqolkiiba boqol sidii saxda ahayd maaha marka inaan wax ka bedelanaa rabnaa waxaana wax sixi doona waa nidaamkan cusub aa qaadanay waxay sixi doontaa in qofka hal mara xogtiisa loo diiwaangeliyo ilaa uu ka dhimanayana xogtaasi ugu jirto haddii uu u baahdo dhalasho u baahdo haddii shahaadooyinka kale aan kuu sheegayo u baahdo dhammaanteedna hal mara qofka la siinayo haddii wax shahaadadii ka dhunto ama asaga ay baahi usoo qabatana in maaragtay dib loogu cusboonaysiinayo oo qofkii wadadii hore uu mara uuna marin waxa keenayay dadku inay maaragtay war keenayay adeega oo maaragtay tayadiisa iyo iyo dowladdoosoo kabasho ku jirta ayaa keenaya hay-adaha oo oo maaragtay dowladda wada shaqaynta naga dhexeedana wada hadalaa noo socda nidaamkan casriga aan qaadanaya maaragtay ka fargaray doona in meesha ay ka baxaan in qofka dugmintiga orginaalka laga qaato in warqadii sidii hadda la leeyahay qof hadduu maaragtay meesha ka baxo guddoomiye gobol lama aqbalayo waxaasoo dhan meesha ka bixi doontaa waxayna noqon doontaa in qofka xogtiisa ay rasmi noqoto halka maalin oo laga qabto oo waxaan rabnaa kaydinta kaydinta xogta oo kale waa waxa ugu muhiimsan muwaadinka soomaalida ah uu rabo inuu ogaado xogtaasi haddii aad tihiin dowladda hoose yaa kaydinaya ma adinka ahaynaya magase gacan kaleo saddexaad aad u dhiibaysaan maya maya maya dowladda hoose ayada xogta haysaneedo waa system digitaala oo aan aan u guurnay oo hadda aan xogta ku keedinayno totally ba xogtan waa xog annaga aan haysanayno injineero soomaaliya oo daldhigista leedahay oo dowladda hoose leedahay ayaa maaragtay aan maamulayo sarafaraana lagu maamulayaa oo maaragtay yaala xarumaha kala duwan ee dowladda hoose yaa oo idinka yaala.
yaa idinka gacan siinaya marka
waa dowladda hoose maaragtay waa maamul gobolka banaadir iskale cidna cid gooniyo hadda naga gacansiineeda male waa maamul gobolka banaadir aa go-aansaday inuu nidaamkan hagaajiyo taasaana keenayda duqa magaalada oo aad maaragtay u danaynaya in meesha keliya bulshadan laga hagaajin kara inay tahay in nidaamkan dugmiti oo fasaxaadka badan ka jiro in la saxo ayaa maaragtay awoodda iyo xoog isugu geynaya in in in waxaan ay saxmaan annagana taas anagoo ka ambaqaada inaan fulinteeda wadnaa dowladda hoose ee xamar ayaa hadda ku faanaysa guulo waaweyn oo ay tilmaantay inay ka gaartay la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay sheegtay inuu ka dhex jiray waaxda bixisa warqadaha dhalashada adeegan ayay maamulku qireen in horey loogu samayn jiray xafiisyo si qaldan uga furnaa magaalada muqdisho balse hadda guud ahaan dadkii ku lugta lahaa laga qaaday tallaabo sharci ah
Een, horta een, cabdicasiisow annaga markaan meeshan imaanaynay waxaa u nimid meel een, caqabada iyo culays badan bulshada ay ka tabanayday Een, hadday ahaa lahayd nidaamka dugmintiga oo dugmintiga dowladda ayaa aad maaragtay een, een, qaabka bixintiisa ah, waxaa ku badnaa xafiisyo oo dad dhigista aan ahayn xafiisyo kale in dugmintiyada ay bixiyaan oo si feega u bixiyaan Een, waxaan dagaal la galna feegii Een, een, waxaan nidaaminay oo nidaam casriya oo maaragtay aan cidna ayna ka boodi karin u sameynay oo weliba maaragtay dakhliga laga aruuriyo oo maaragtay adeegan kasoo xaroodo in gacmo kale ayna ku dhicin oo system lagu qaado waxaan xaqiijinay in qofka uu lacagta arki jiray oo arki kara laakiin number ahaan uu arki karo in waxaan lacag meeshan qofka ugu tuuray la arki karo oo qofkii shacabka ama shaqaalihii ayna gacantiisa lacag u geli karin annagii kama agaasimo ahaan xataa aanan aanan awo- aanan aan iska ilaalin oo banaanka iska dhignay dakhligii dowladda aan aan aan aan nidaaminay een, dugmintigii oo maaragta beenta ahaayo oo oo banaanka lagu sameyn jiray aa soo maaragta soo xirnay maanta hal dad dhigis aa jirta halka markii hore dad dhigis tira badan oo dugmintada laga bixiyo ee jireen habraacyadii nidaamka dadka ay dugminta ku qaadi jireen oo ay kamid tahay online-ka oo in in in maaragta dadka dibadda jooga ay soo dalbadaan ay la hubiyo xogtooda kadibna ay saas ku helaan waxaa kaloo cabdicasiis oo kamid a waxyaalaha ugu weyn oo maanta bulshada soomaaliyeed aan isleenahay wax weyn iyo iyo legacy noo tahay oo annagana aan aan aan ku faanayno bulshadana nooga mahadcelineeda ay ay tahay in adeegii hal xarun loo soo dooni jiray oo midka gubadley ka yimaada midka kaxda ka yimaada midka ceelasha biyaha ka yimaada midka balcad ka yimaada oo hal meel oo shangaani la yidhaahdo sugunta liyada la isugu imaan jiray in maanta aan aan aan aan aan meesha ka saarnay oo degmooyinka gobolka banaadir adeegii laga helayo haddana dham guud ahaan labaatanka degmaa bulshadii u geynayna adeeg marka waa wax weyn aan aan aan aan ku faani karno magacii dadadhigidda iyo maqaamkii ay bulshada ku dhex laheyd iyo maaragta sumcaddii dadadhigidda iyo bulshadii ka- xiriirka ka dhexeey een ha- een institutionka iyo bulshadii inaan hagaajinay oo maanta sidii hore boqol kiiba boqol aada uga fiicanna ka hadalka warqadda dhalashada iyo dhicitaankeedu waa caqabad haysata bulshada ku nool caasimadda soomaaliya inkasta oo hadda maamulka gobolka banaadir uu sheegay in wax laga qabanayo arrintaasi haddana waxaa la eegayaa sida arrintaasi loo maareeyo islamarkaana loo qanciyo shacabka ku nool caasimadda soomaaliya ee muqdisho oo maalmihii ugu dambeeyey ka hadalka warqaddan aad bannaanka u soo dhigay saara mahadsanid cabdulcasiis barrow guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa sahre cidla nuur iyo cabdilcasiis barrow oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo